walahi walaalo cabsi badan ayuu nagu hayaa cabsi badan buu communitiga geliyey markii dad soomaali oo muslima oo awalba dhibaatooyin ilmahooda la kaxaysanayo al-shabaab iyo lagu tuhmaya iyo isis yo markii la yidhaahdo moqolkaanu qarxinaynaa al-shabaab tiraahdo dee wixii adduunka idaacadaha oo joogay iyo madaxdii adduunkaoo dhan waxay noqotay annaga in maarata nala dul yimaado oo layaha war maxaa meeshaan ka socda taasi waa mid midda labaad waxaa weeye dhibaatooyin badan baa nooga imaanaya iyagu hadday rabaan inay mool qarxiyaan ma ay sheegeen saan filayo waxayna u sheegayaan inay dadka cabsi geliyaan dadka caddaanka iyo tirada badan gobolkan ku nool si soomaalida loogu kaco soomaalida markii lagu kacona ay maaragtay oo shaqala-aantu badato oo dhibku bato dad xanaaqsan ay gacanta u galaan waxaad leedahay al-shabaabku ma qarxin karaan moolkan ee waxay ula dalina yihiin soomaalida walaahi taas ilaahay baa yaqaana laakiin nin wax dilaya wax qarxinayah oo cilaaminayahy waxaan u malaynayaa inuu taa ka weyn tahay arrintuu wato madaxdii soomaalida iyo waxgaradda soomaalida shareer bay ku jiraan culammadii shareer bay ku jiraan sidii arrintan loo wajahi lahaa tuhun iyo cabsi xoog leh baa dadka galay oo amaa wax laydin yeelaa cabdiraxmaan waxaweyn dhallinyarada ayaad la shaqaysaa oo gaar ahaan aad u xil saaran tahay maxay dhallinyarada ku nool minnesota ay wax ka dhimaysaa cajaladaasi arrintani dhallinyarada dhibka ay u geysanaysa ayaa wuxuu yahay waxaad og tahay il gooni ah ama diirad gaar ah saarantaha dhallinyarada soomaaliyeed oo aada loo hadalhayo maadaama dhallinyaro badan ay gobolkan ka baxeen kuwa al-shabaab ku biira iyo kuwa isis ku biiraba daacish ha noqoto guud ahaanna laga cabsi qabo in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku biira kooxahan xag jira in ficil wadanka gudihiisa ay ka sameeyaan ama arrin noocan oo kale a wadanka gudihiisa ka sameeyaan sababtoo ah siduu uu cabdirasaaq sheegayba maanta al-shabaab awood ma laha mana awoodo inay mool of america ay qarxiso sababtoo waa moolka maraykanka ugu weyn si aada u badanna ayaa loo ilaaliya wadanka maraykankana wixii ka dambeeyey sebtembar eleven aad ayay uga taxadaraan arrimaha noocan oo kale laakiin cabsida jirta ayaa waxay tahay arrintii faransiiska ka dhacday oo kale iyo arrintii denmark ka dhacday dhalinyaro wadanka gudihiisa jooga oo qolyahan xag jira dhalinyarada ay taarget garaynayaan ama ay rabaan ficiladan foosha xun inay u sameeyaan qof ka mid ah inuu arrintan sameeyo marka waxaad ka yaabaysaa in dhalinyarada la doonayo in la isticmaalo marka dhalinyaradaas ayaa loo kabagelinayaa taasna way waxa maaragtay aniga cabdishaaq iyo dadkeena waxgaradka ah culimmada ku jirta waalidka ku jira mar walba aan arrimaha noocan oo kale ah aan ugu taagannahay si dadkii loo wacyigeliyo balse arrinta ugu daran dhallinyarada kasakow magacii soomaalinimo iyo soomaalida o dhan ayaa magacxumo u keenaysa waad og tahay meesha moolka ama mool of america waa meel dad soomaaliya ay shaqaale ka yihiin waa meel caruurteenna aan geyno wakhtigan qaboobaha lagu jira mar walba iidaha xitaa waa meesha caruurteenna ku damaashaadaan cabdisaaq maxay hala sameeyaad leedahay magaalada ama dadka soomaalida ee gobolka degan cabsiba yaad sheegaysaba ka muuqata maxay samaynayaa maad leedahay walaalow haddeer ayaan u fadhinaa qorshihii tallaabadii ugu weynaed anaan qaadno waxaan rajaynaynaa maalinka jimcaha ah inaannu go'aansanno inaannu ummadda isugu yeerno waxaan u yeeraynaa ummadda madaxda gobolka qolada moolka leh dadka dariska nala ah si aannu halkaan ugu shirno oo aan ummadda u tusno inaan annagu aan nahay dad dhibanayaala oo al-shabaab iyo daacis ka baqaya ilmahooda horena ay uga qaateen wadankii soomaaliya jimcihii baa u dambeysaya shan iyo labaatan qof oo soomaaliya madax u badan lagu laayay marka inaan dadka maraykanka tusno annagu inaana ahayn kuwa maarata lasoo dhex mari karo ee aanu nahay dhibanayaasha koowaad inaanu taas u sheegno annagoo isticmaalayna idaacadaha iyo dadka maaragtay wararka tabiya cabdiraxmaan maxamedow arrintan horta al-shabaab waxa ay hawada kula dagaalaysaa broganda isis ayaa maalmahan laga hadlaa marka waxaan anigu u arkaa horta in waxyaabaha noocan waxay u samaynayaan in warbaahintu iyo saacadda uga hadleen oo kale iyo saxaafaddu ay hadal hayso laakiin guud ahaan waxyaabaha aan samaynayna ka wada hadalnay waxaa ka mid ah inshaalla hadduu ilaah yiraahdo aniga cabdirashaaq iyo asxaab kale berri waxaan u qada tegaynaa mool of america si aan u tusno t waa meel ganacsi haddii dadkii la cabsi geliyana waa ogtaa ganacsiga ayaa joogsanaya marka maadaama anagu aan bulshadii matalno inaanan ka baqaynin meeshii maaragtay haddii waxay samaynaayaan dadkii wax soo gaarayana aan ka midnahay saan kuu sheega aan meesha ka shaqayno meeshiina aan degannahay caruur ku noqanno qoysas ku noqanno midda kale arrintan waxay saamaynaysaa ma aha arrintan cabsigelinta xagga amniga keliya ma ah ee arrintii xawaaladaha taagan waxyaabaha bulshada maaragtay dhibkan oo dhan u keenay waxaa ka mid ah dadkan waxyaabaha ay ku dhaqma